Isaaya cutubka sanaad aan gacalyahayga ugu gabyo gacalyahayga gabaygiisa oo ku saabsan beertiisa canabka ah gacalyahaygu wuxuu beer canab ah ku lahaa kur barwaaqaysan oo wuxuu hareeraheeda ka qoday god oo dhagaxyadii ku jirayna wuu ka saaray markaasuu ku dhex beeray geed canabka ugu wanaagsan oo dhexdeedana wuxuu ka dhisay munaarad oo weliba wuxuu dhexdeeda ka sameeyey god macsareed oo wuxuu ka sugayey in midho canab ka soo baxaan laakiinse waxaa ka soo baxay kuwo xunxun haddaba dadka yeruusaalem deggan iyo dadka yahuudda how waxaan idinka baryayaa inaad aniga iyo beertayda canabka ah noo kala qarqaybisaan bal maxaa kaloo beertayda loo samayn karay oo aanan u samayn maxayse markaan ka sugayey inay midho canab ka soo baxaan kuwa xunxun uga soo baxeen haddaba waxaan idin sheegayaa waxaan beertayda canabka ah ku samayn doono heraarkeeda waan ka qaadi doonaa oo dhammaanteed way baabbi'i doontaa oo deerkeedana waan dumin doonaa oo waa lagu joogjoogsan doonaa oo iyada waxaan ka dhigi doonaa baaba oo lama goyn doono lamana xagaafin doono laakiinse waxaa ka soo bixi doona yamaarug iyo qodxaan oo weliba daruurahana waan ku amri doonaa inayan roob ku soo dayn waayo rabbiga ciidamada beercanabkiisu waa dadka israa'iil oo dadka yahuudahna waa geedkuu ku farxo oo wuxuu ka sugayey cadaalad laakiinse bal eega waxaa ka soo baxay dhiig daadasho oo wuxuu ka sugayey xaqnimo laakiinse bal eega waxaa ka soo baxay qaylo hoog waxaa leh kuwa guriba guri ku dhejiya oo beerna beer kale ku dara ilaa meel la waayo oo ay keli ahaantood dhulka dhexdiisa degaan rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay oo aan anigu dhagahayga ku maqlay sida runta ah guryo badan baa cidloobi doona oo xataa kuwa waaweyn oo quruxda badina waxay ahaan doonaan cidlo aan qofna deganayn oo weliba toban tacab oo beer canab ahu waxay dhali doonaan qiyaas bad la yidhaahdo oo keliya oo homer muggiis oo iniino ahuna wuxuu dhali doonaa in efaax qaadi karo hoog waxaa leh kuwa aroor hore u kaca si ay wax lagu saqraamo u dabagalaan oo haddana ilaa habeenkii ku sii raaga ilaa uu qamrigu olooliyo diyaafadahooda waxaa yaal kataarad iyo shareerad iyo daf iyo bibiile iyo qamri laakiinse iyagu kama fiirsadaan shuqulka rabbiga kamana fikiraan waxyaalihii ay gacmihiisu sameeyeen haddaba sidaas daraaddeed dadkaygii waxaa loo kaxaystay maxaabiis ahaan maxaa yeelay aqoon ma laha oo raggoodii sharafta lahaa way gaajoodeen dadkoodii badnaana oon bay la gubteen haddaba sidaas daraaddeed she'ool calooshiisii buu isballaariyey oo afkiisina qiyaas la'aan buu u kala qaaday oo kuwooda haybadda leh iyo dadkooda badan iyo kuwooda buuqa iyo ku alle koodii reereeyaba isagay hoos ugu dhadhacaan oo ninka hoose baa la soo dejin doonaa oo ninka weyna waa la hoosaasiin doonaa oo kuwa isla weyn indhahooda waa la hoosaysiin doonaa laakiinse rabbiga ciidamada cadaalad baa lagu sarrayn siin doonaa oo ilaaha quduuska ahna waxaa qudus loogu tirin doonaa xaqnimo oo markaasay baraarku daaqsintooda ikhtiyaar u daaqi doonaan oo kuwii barwaaqaysnaana meelahooda baaba'ay waxaa cuni doona shesheeyayaal hoog waxaa leh kuwa xumaanta ku soo jiita xerkaha aan waxba tarayn oo dembigana ku soo jiita jaraha gaariga oo kale kuwaasoo yidhaahda isagu ha soo dhaqsado oo shuqulkiisana ha soo dedejiyo si aan u aragno aawadeed oo kan quduuska ah oo reer banu israa'iil taladiisuna ha soo dhowaato oo ha timaaddo si aannu iyada u aqoonsanno aawadeed xoog waxaa leh kuwa sharka yidhaahda waa wanaag wanaagna yidhaahda waa shar oo godcurkana iftiin ku beddela iftiinkana godcur ku beddela oo qaraarkana macaan ku beddela macaankana qaraar ku beddela xoog waxaa leh kuwa isla caqliga badan ee isla miyirka badan xoog waxaa leh kuwa u xoogga badan inay qamri cabaan iyo dadka u itaal weyn inay qasaan wax lagu sarqaamo kuwaasoo kan sharka leh xaq ka dhiga laaluush aawadiis oo kan xaqa ahna xaqiisa ka qaada haddaba sidaas daraaddeed sida carabka dabku habka u gubo oo uu cawskuna olol ugu dhammaado ayaa xiriirkoodu uu xumaan doonaa oo ubaxooduna wuxuu u duuli doonaa sida boor oo kale maxaa yeelay waxay diideen sharcigii rabbiga ciidamada oo waxay quudsadeen kan quduska ah oo reer banu israa'iil ereygiisii haddaba sidaas daraaddeed ayaa caradii rabbigu dadkii ugu olashay oo wuxuu iyaga ku soo fidiyey gacantiisii wax buuna ku dhuftay oo buurihiina way wada gariireen oo maydadkoodiina jidadkay dhex daadsanaayeen sida qashin oo kale hase ahaatee caradiisa kama uu sii jeedin laakiinse gacantiisu weli way sii fidsan tahay oo isna meel fog ayuu calan ugu taagi doonaa qurumaha oo wuxuu iyaga ugu foodhi doonaa dhulka dhammaadkiisa oo bal eega dhaqsay u imaan doonaan midkoodna ma daali doono mana kufi doono oo midkoodna ma gami doono mana seexan doono dhaxirkuna ma furmi doono yeelmaha kabahooduna ma go'i doono fallaarahoodu waa af miidhan oo qaansooyinkoodu oo dhammuna waa wada xoodan yihiin oo qoobabka fardahoodana waxaa la moodaa sida dhagax madow oo kale oo giraangirahooduna waa sida cirwareenta oo kale oo ciiddoodu waxay ahaan doontaa sida gool ciideed oo waxay u ciidi doonaan sida libaxyo yaryar oo kale hubaal way ciidi doonaan wayna qabsan doonaan waxay ugaarsanayaan oo si ammaan ah ayay u qaadan doonaan oo ciduna kama samata bixin doonto oo maalintaas waxay iyaga ugu gurxami doonaan sida gurxanka badda oo haddii dalka la eegana waxaa ka muuqda gudcur iyo cidhiiri oo iftiinkuna waa ku dhex madoobaaday daruurihii